mudane guddoomiye mudaneyaasha golaha wakiilada saxaafadda intiinaba waan salaamayaa runtii ka hadalka miisaaniyaddani waxyaabaha iigu adag inaan ka hadlo intaan golaha joogay ayay ka mid tahay sababtu waa maxay sababtu waa kow iyadoo u baahan in muddada aan haysto muddo ka dheer ama ka badan in laga hadlo laba iyada oo jaha wareersan marka run ahaan ereyga sidiisa aan u qaado jaha wareersan oo haddii meesha jaha wareerjiyo waxaa adkaanaysa in shahadii loo socday in la helo waxaan soo jeedin lahaa markaa mudane guddoomiye golahaan u soo jeedin lahaa miisaaniyadda adduunyadu miisaaniyadaha sanad dhan bay ka shaqeeyaan marka miisaaniyaddan la keeno wasaaradda maaliyaddu ama xafiiska budgetku inuu hadda bilaabo miisaaniyaddii kale weeye siday u badan tahayna gudiyada dhaqaalaha ee baarlamanadu markaasay la bilaabaan oo la jaan qaadaan marka baarlamanku min bilowgeydii ilaa dhammaadka involved bay yihiin oo way la socdaan sida miisaaniyadda loo adibi maayo loo diyaar gareeyey talabaad baarlamanadu waxay helaan wakti aada u fara badan oo ay miisaaniyadda kaga baaraan degaan waxaynu inoo caadaa baarlamankeenna in miisaaniyadda aynu iyadoo dabada wax ka ereeyaan aynu isdhaafino xilka ugu muhiimka ugu muhiimsanaya aynu meesha u joognaan runtii waa miisaaniyadda waxaan soo jeedin lahaa mudane guddoomiye in priority laga dhigo haddii bidmaayo bal horta xeerkii miisaaniyadda oo ah waajib dastuuriya oo ku qeexan dastuurkeenna si cad ugu qeexan oo aanay ahayn inaynu miisaaniyad ansixinno ilaa aynu xeerarka noocaasa diyaarino midda labaad in mudanayaasha la siiyo wakti ku filan miisaaniyadda muddo dheer baa laga shaqaynayay waa buugga intaa leeg waa figures analysis bay u baahan yihiin accuracy bay u baahan yihiin inaad waxyaabo information fara badan xisaabay u baahan yihiin xildhibaanku wakti ku filan oo aan bil ka yarayn inaynu miisaaniyadaha haddii badmaayo lafagurkeeda iyo falanqeynteeda inaynu u qoondayno waktigeenna waayo waa howlaha ugu muhiimsan ee golaha wakiilada uu leeyahay intaa markaan ka imaado mudane guddoomiye waxaan jeclahay golaha inaan u sheego miisaaniyaddan horta maaha wax golaheenna ku eg iyo somalilan miisaaniyaddani ama miisaanaddu sideedaba waxay muujisaa intentionka ama ujeeddada dhabta ah ee dowladda dawladdu waxay doonto ha ku hadasho waxa statementay doonto ha sii dayso laakiin waxa dhab ah oo ka run ah waxay halkaa ku qorato taasaa muujinaysa maxaan ku idhahdaa ujeeddada dhabtaa ee dawladdu leedahay ama nature-ka dhabtaa ee dawladdu leedahay hadday dawladdu tidhaahdo waxaanu la dagaalamaynaa corruption inay miisaaniyadda ka muuqato weeye haddii miisaaniyadda ay u dhisaan garaysan tahay ama u qorshaysan tahay qaab fududaynaya ama hawl yaraynaya corruptionkii micnaheedu waxa weeyaan hadalkii dawladdu ay sheegtay ama xukuumaddaasi ay sheegtay ee ahaa corruptionka waanu diidanay waanu la dagaalamaynaa waxba kama jiraan tanaa ka markhaati noqonaysa haddii ay xukuumaddu tidhaahdo waxaanu culays ka saaraynaa horumarka dalka waxaanu culays ka saaraynaa hay-adaha wax soo saarka xanaalada xoolaha tacliinta maxaan ku idhahdaa kalluumaysiga waxaa ka marakacaya taas waxay taasu leedahay marka lagu arko wasaaraddii xanaanada xoolaha oo saddex bilyan u qoran tahay afar bilyan u qoran tahay wasaaraddii beeraha saddex bilyan u qoran tahay tv-ga qaranka oo shan iyo toban bilyan u qoran tahay waxa la leeyahay oo caqliga saliimka ay leeyahay waxaa sheegayseen dee sax maaha halkaa culayska ma saaraysaan marka ay arkaan toddoba iyo toban bilyan oo ilaalada madaxtooyada ku qoran waxaa hadda buuqeedu socday oo aad la socotaan oo haddii badmaayo xukuumaddu ay beryaha ma waday waddooyin baanu dhisaynaa weliba ay culays ka saarayeen waddada ceergaabo iyo burco isku xidhaa oo dhowr boqol oo kilomitera haddii dawladda ay ka dhab tahay xukuumadda ay ka dhab tahay maxay miisaaniyadda ugu soo dari weyday meeday meeday wixii wixii nalagu nalagula dagaalamayey meeye halkan idin ka muuqata weeye in dawladdu ay committed tahay oo ku tahay committed waxay ku muujin lahayd ay ka muuqan lahayd miisaaniyadda waxaan leeyahay oo aan xukuumadda iyo xildhibaanadaba xasuusinayaa miisaaniyadda aynu soo saarnay ama xukuumaddu keentay ama aynu ansixinayno adduun weynuhu ama caalamka kale way eegayaan way analyse garanayaan miisaaniyadaha waa la analyse garayaa waa la furfuraa ujeedooyinkooda rasmiga ah ayaa laga soo saara oo laga dhigtaa miisaaniyaddaasi waxaan leedahay sawir xun oo khaldan bay caalamku inaga gudbinaysaa intaasi waa guud ahaan miisaaniyadda waxaase marka ugu horreeya doonaya inaan dhowr meelood oo muhiima isoo taago horta miisaaniyaddan waxa weeye waa waxaynu halkan ku qaybinaynaa cashuurihii dadka laga soo ururiyey oo innagu aynu ka mid nahay oo cid walba ka mid tahay oo qof kastoo muwaadana oo reer somalilanla laga qaaday cashuuraha waxaynu u qaybinaynaa adeegyo ay tahay inay bulshada dadkii laga qaaday cashuuraha ay dib aynu ugu celinno oo stateka ugu celiyo dawladda ugu celiso oo ay u baahan yihiin adeegyadaa waxaa ka mid ah waxbarashada amniga haddii bidmaayo caafimaadka iyo horumarka kale ee guud iyo wixii la mid ah waxa inagu waajiba markaynu ansixinayno miisaaniyadda waa waxay u eg tahay sidii adigoo boqol caagadood ku kala shubaya foosto biyo ah haddii caagadahaad ku shubaysaa qaar ay gun la-an yihiin kuwa gunta la dee inaad ku shubto maaha waayo biyaad ku shubtay waa khasaare caagadahaad guntala waxaa ka mid a hay-adaha aan sharciga ahayn hay-adaha aan sharciga ahayn waa cagad bulla waajibkeennu waxa weeye marka hay-adaha la samaynayo madaxa bannaan waxa ugu horreeya ee la sameeyaa waxa weeye xeerkii hay-addaas maamulkeedii board of directorskeedii waxeedii xisaabaadkeedii procedurekeedii waxeedoo dhan dabadeedna waxaa la siiyaa hay-adda marka la samaynayo laba shay bay u baahan tahay waxay u baahan tahay sharci iyo resource si ay adeegaa bulshada u baahan tahay ay u fuliso haddii aynu resource siino khali ah sharcite aynaan siin dee hay-addaas resourceka halkaa aad ku sutay waa resource khasaaroobay oo aan la xisaabtan lahayn waxay ahayd hay-adahaas in sharciyadoodii la keeno ka hor inta aan miisaaniyadba lagu soo darin waxaan qabaa in miisaaniyadda lagu soo daro hay-ad aan sharci lahayn oo sharci waajibin oo sharci awood siin oo aan xaq lahayn inay lacagtii babliga isbangarayso oo kharash garayso inay ilaahay horta marka hore sax ahayn wasiirka maaliyadda arrintaa xagga sharciga way ka yar hoostay waxaan jecel lahay maanta ka bacdi hay-ad aan sharci ahayn oo sharci jidayn inaanu miisaaniyadda qaranka ku soo darin waxaanan leeyahay hay-adahaas xaq uma lihin haddaynu baarlamanka nahay inuu lacagta ummadda u sii dayno xaq uma lihin hay-adihii laga maarmi waayo ee loo arko bulshada inay muhiim u yihiin oo hawlo lagama maarmaana ay fulinayaan siyaasaddii ay ku salaysnayd iyo sharcigii ha la keeno goluhu ha ka doodo ha la isku waafaqo bajet markaa ha loo sameeyo bajetka ha la geliyo hay-adahaas runtii maaha kuwa anigu aan dee keligay qabo oo xildhibaanadii igu horreeyey way wada sheegeen warbixintii guddiga dhaqaalahana way ku jiraan oo guddiga dhaqaalaha laftoodu way soo jeediyeen hay-adaha waxaa ka mid ah anigu runtii garyaqaanka guud waan ka reebayaa inkastoo uu u baahan yahay xeer gaara haddana xeerku already wuu mashangareeyey oo wuu wuu tilmaamay wuxuu ku jiraa xeer kale wuxuuse u baahan yahay xeer faahfaahsan oo kala xadaynaya howlaha isaga iyo xeerdheelaalinta guud iyo caddayn oo caddaynaya meesha nidaamka garsoorka uu kaga jiro si fiican u qeexaya ayaa loo baahan yahay laakiin waxaan qabaa hay-addaas inay tahay hay-ad loona baahan yahay xeerkuna dee already uu tilmaamay laakiin guddiga dabo habeynta shuruucdu maaha guddi jira in loo baahan yahay in kale in laysla garto weeye golow ka doodo weeye xeerkii haddii la samaynayo xeer lagu sameeye weeye waxaan i c t commission hay-adda xiriirka raashinka qaranka hay-adda raashinka yani yani wa waxa weeyaan runtii wax saxa maaha wax saxa maaha raashinka qaranka maxaa looga jeedaa haddii loo jeedo macaawinooyinka kaalmada raashinka kaalmada ee dibadda inooga yimaada coordinator hay-ad uma baahna qof coordinate garaya ayuu u baahan yahay waxayna tahay wasaarad dhan oo dibadejinta la yidhaahdo ayaa jirta in wasaaraddaas ay dee waana filayaa inuu jiro agaasig ugu qaabilsan waxaa kaloo jiray hay-ad madaxtooyada ka mid ahayd oo hadda la hoosgeeyey sidaan filayo oo wasaaradda dibadejinta oo u qaabilsanayd macaawinooyinka waxaan leeyahay baahideedu maba jirto mana waana waana waana wax fool xun halkan inaynu hay-ad u samaysano macaawinada w f b da inaynu hay-ad gaara u samaysano wax qarankeenu istaahilo maaha hay-adda qurba joogga hay-adda qurba joogga waa maxay qurbajoog wax lagu qoslo weeyaan hay-adda qurbajoog waxaa la yidhahdaa hay-ad qurbajoog ma jirto haddii la doonayo communitiga somaliland ee debadaha ku nool wasaaradda arrimaha debaddu waax u gaara oo qaabilsan la xidhiidhka dadka reer soomaaliyeed muwaadiniinta ee qurbaha ku nool wax laga loo sameeyo wax la xidhiidho oo wacyigelin iyo wixii ay u baahan yihiin ama danaha ay uga baahan yihiin dalka u qabata laakiin hay-ad qurba joog la yidhaahdaa ma jirto qurba joogu meel kuma wada noola australia ku nool yihiin maraykan bay ku nool yihiin sacuudiga ku nool yihiin africay ku nool yihiin yaman bay ku nool yihiin waddamo fara badan bay ku nool yihiin wax mideeyaa ma jiro raalli ahaada hay-adda dhowrista tayada waan qabaa in loo baahan yahay waddankan taya xuma taal hadday dawooyinka tahay hadday qalabka tahay hadday maxaa raashinka tahay hadday wax walba tahay waa laynagu soo dhamgareeyaa wax aan tayo lahayn baa laynagu soo dhamgareeyaa cid inaga jagaraysa inaga kantroosha oo awood leh oo lacag badan loo qoondeeyo waan qabaa anigu laakiin sharcigeedii iyo siday u shaqayn lahayd iyo cidda ka shaqaynaysa iyo qualificationska iyo waxaasoo dhan hal la keeno aankaasan qabaa tv-ga qaranka tv-ga qaranka wax meel taagan maha wasaaradda warfaafintu warfaafintu waa laba actual waa saddex waa tv-ga iyo raadiyaha waxaa soo raaca waa wargeyska oo runtii aan u arko inuu yahay ridhanad aan loo baahnayn waayo dhowr iyo toban wargeys oo private ah oo ayaa jira halkan bressku waa xor mar haddii bressku xor yahay adduunyada freedom of speechku jiro dawladdu male journaalo ma soo saarto dawladdu raadiyoyo ma yeelato dawladdu waxay adeegsataa mediaha publica maxaan ku rahdaa privateka ah waxaan qabaa culeys bay ku tahay marka horeba tvga qaranka waxaan qabaa tvga qaranka in uu ka mid yahay qayb yaroo ka mid ah maxaan ku rahdaa waxaase laakiin marka intaa laga yimaado fool xumo ah waxaa jira tviy tviye kale oo brivate ah laga ado waxaa jira tviyo private ah tvka qaranka lacag dhowr wasaarad wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga oo ah saddexda wasaaradood ee ugu muhiimsan xagga soo saarka wasaaradda deegaanka afartaa marka laysu geeyo tvka qaranka ka badan xisaabiyo kalkulagareey rationality miyuu naga lumay caqligi miyuu naga lumay tvga qaranka cablki baa jira tv universal baa jira tv-ye fara badan oo dalkan laga daawado oo dalkana ka jira oo ka shaqeeya ayaa jira waxaasoo kharashaa ku baxa tviyada brivka miyay ku baxaan kuma baxaan dee hadday ku baxayaan waxaasoo kharasha waa laba midun ama intaa soo soo ku baxday in laeg bay soo saaraano way faa'iidaan tifka qarankuna in leeg buu soo saaraa wuu faa'iidaa oo faa'iidadiisi ma hayno ama intaasi kuma baxdo waxa ay qabato waynu ogna waa raadiyo tvgi waa laga saaray ma raadiyoga anaa rangarayn karaa raadiyo aniga ayaa raadiyo haddii maanta lay ogolaado raadiyadii waa la diiday baaba la yidhi inkastoo ay constitutional tahay oo xaq u leeyahay anaa rangarayn kara radio waxaasoo lacaga inay ku baxdo wasaaradda warfaafinta wasaaradihii asaasigana ay qatan yihiin dee taasi waxay leedahay war serious ma yiidin dadkiina reer somaliland haddaynu sidaa ku ansixino adduunyadu waxay ina leedahay waa iska ciyaaraysaa waa iska ciyaaraysaa ya wa waa ogtihiin inta mashaakil ina haysata ee lacag u baahan waxaa lacag u baahan tacliintii oo inkastoo miisaaniyaddan marka loo eego wasaaradaha kale ay fiican tahay haddana labanlaabkeed u baahan intaa labanlaabkeed u baahan waayo waxay abuuraysaa waa wasaaradda mustaqbalkii ummaddan oo dhan ay saarnayd waxaa lacag u baahan dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxday ee ciiddaa ka badan shaqaaleyntooda oo lacagayowga meelahan ku jira haddii aynu isu gegeyno in aan ku qiyaasay in shan kun ilaa lix kun oo dhallinyaraha in lagu- in lagu in lagu shaqaalayn karo haddaynu serious nahay weeye haddii waxaynu sheegaynaa ay run yihiin weeye waxaan waxaan isku taagayaa oo ka mid ah caagadihii guntalaah ee aan sheegayey ee biyaha lagu shubaa sii daynayey waxaa halkan ku qoran miisaaniyadda oo loogu magac daray khasnadda dawladda khasnadda dawladda malaha malaha malaha kaydka qaranka ayaa loo jeeday salow khasnadda dawladda hadday tahay khasnadda dawladda hadday tahay waxaan qabaa horta dawladda de banka dhaxa khasnad hadeer u ah khasnadda dawladdana dee lacag unbaa la dhigtaaye kharash kuma baxo boqol iyo shan iyo lixdan bilyan baa ku qoran boqol iyo shan iyo lixdan bilyan wasaaradaha oo dhan isu geeye wasaaradaha oo dhan bal isu geeye inta ku baxday boqol iyo shan iyo lixdan bilyan may noqonayaan way ka yaraanayaan macquul maaha subhead ayaa intaas oo lacaga lagu surayaa waxaa ka daran intaa markaad akrido sabxedhada yareer ee ku sii jira khasnadda kow horta cid ka mas-uula corruption ma jira jooji iga jooji hadalka iga qasi markaaga hadal markaaga hadal iyo golow golow hayse ixtiraamo Eh, anigu waxaan leeyahay eh, khasnadda waxaa la leeyahay khasnadda wasaaradda maaliyaddu mi- miisaaniyaddeedii hore oo ay lahayd ayaa circiiraysa oo buuxdhaaftay oo u baahan in dib loogu noqdo khasnadda eh, dawladda waxaa la leeyahay lacagta boqol iyo shan iyo lixdankaa milyan accountability ma leh wasiir saxeexaya ma leh meel ay ku sumbayso ma leh sharci alla shar- een, sharci wax alla wax sharciyo ay ku salaysan tahay khasnadda ma jirto markaa maadaama ay sharci darro tahay anigu waxaan leeyahay een, wasaaradaha dayacan iyo meelaha een, haddii bad maayo miisaanadu ka dhiman tahay ee, ha lagu kordhiyo Een, waxa weliba ku dheeraada een, masalan ee, waxyaaba aada la yaabisay daabacadda tigidhada tigidhadaas maxay ahayd tigidhadaas naanays bay leeyihin anigu naanays lama sheegayo waa tigidho waraaqaha lagu dhejiyo war- waraaqaha lagu dhejiyaa een, maxkamadaha iyo hay-adaheenna w- way waa laga isticmaalaa waa lacag ay bixiyeen waa faranka faranka booladii oo kale waa lacag dadku ay bixiyaan miisaaniyadda meelay ka soo gasho ama dakligeedii uu kaga muuqdana waa taase ninkii dee iga indhafiiqane hay sheego bal meeshay ku jirto kuma jirto waxaa ku jira kharashkeedii lagu daabacayey ayaa ku jira waxaa ku jira bassaboro matalan basaborka somaliland horena waynu daabacnay waana yaaliyen arrinta basaborka foolxumaa ku jirta iyadana ko basaborka imise qof baa qaatay miyay dhammaadeen basaborada hore may basaborka anugu laba qof baan u qaaday oo lacagta ka bixiyey mudane guddoomiyey boqol dollar baanka ayaa iibiya boqol dollar ayaa laga qaadaa qofka waa boqol iyo labaatan labaatanka immigrationkaa qaataa basaborka waxay ahayd ila waynu garanaynaa caqligeenna waynu qabnaaye basabor bank la dhigo maynaa arage immigrationku immigrationku inuu hayo oo waxaa rebelionka ka soo gelayaa basaborka ka soo baxaya immigrationka uu galo waa shaqadoodii waa ciddii hawsan wadday mudana guddoomiye waxaan jeclaya inaan kuu sheego lacagta laga qaado dadka ee basaborka somaliland lagaga qaada rasiid ma laha waa sharci daro lacag bilaa rasiida in la qaado rasiid ma laha yaa lagala xisaabtamaa halkay ka soo gashaa xisaabta xisaabta dawladda waa taas miisaaniyaddii halkay ka soo gashaa arrinta basaborka waa fool xun tahay baan leeyahay golaha wakiiladu guddi ha u saaro basaborka sharcigiisiina ha la sameeyo hana lagu wareejiyo maxaan ku dhahdaa immigration immigrationka ha lagu wareejiyo waa maamul xumaday ka mid tahay markii hore se fikraddaasi siday ku timi garan maayo laakiin waa maamul xumo haddii aynu aragnay inay maamul xumo tahay inaynu wax ka qabanno weeye immigrationka aynu ku wareejino waxaa ka mid ah masalan deynta qaranka mudane guddoomiye wax deyn qaran la yidhahda ma lihinba deyn qaran micnaheedu waxa weeye marka aada weel banka lacag ka soo maarto aada waddo ku dhisayso ama imfku lacag ku siiso aada wax ku dhisayso ama aada dawlad kale ka amaanato oo aad hub kusoo hub ay kugu siiyaan ama haddii mid maayo waa marka qaranku uu cid kale institution kale ama dawlad kale ama international bank ama international financial institution uu wax ka soo amaahdo ayaa la yidhaahdaa dayn qaran dayn qaran laynaguma leh waayo cidba inama aaminayso cidina lacag inama siin waxba maynaan soo amaahno waa maxay daynta qaranka lagu leeyahay ma jirto mudane guddoomiye dayn qaran waxa la yidhahdaa oo laynagu leeyahay ma jiraan waa subhead aan jirin waxaan leeyahay ha laga saaro oo lacagtiisa ha loo xawilo meelihii aan tilmaamay waxaa waxaa ku qoran masalan daabacaadda documentiyada lacagta anigu ma fahmayo waxa laga yaabaa inuu technical word yahay lakin documenti lacag maxaa looga jeedaa haddii looga jeedo isla tigidhadii ama wax way jiraan adduunyada waa la sameeyaa bonds iyo document dee lacaga oo dee la iibsado la iibiyo oo dawladda iibiso oo dee khasnadaha lagu haysto oo lacaga hanti hanti ah oo marna sare ukaca marna hoos u dhaca way jiraan haddii loo jeedo dee waxaa dee goormen samaysana miyaynu leena haddii ay wax kale tahayna foojarada foojarada anigu waxaan qabaa in la caddeeyo waxaasi waxa ay yihiin kharashka daabacadda lacagta guddoomiye dee horta waxaa ka horreeya kharashka daabacadda lacagta ma lacag baynu ansixinay in lasoo daabaco haddii dee lacagtii hore aynu ansixinay berigii hore waa lasoo daabacay miyay soconaysaa un waa ku jiri mayso mar walba bajetka marka lacagta lasoo daabacayo go-aankeedu waa inuu ka horreeyaa dabadeedna go-aankaa ka horreeyey waa in bajetka dambe loogu soo daro horta lacagtii in loo baahan yahay in la daabaco alla keeno golahu ha ogolaado awoodda daabacadda golaha lacagta waxaa iskale sharciyan golaha baanka dhexe wuxuu xaggaa marka laga eego xoghayn unbuu inooga yahay oo wuxuu inoo sheegayaa macluumaadka asaasiga ah ee iyo baahida loo qabo laakiin awooddeeda sharcigaa innagaa leh marka si aanay u dhicin sidii berigi hore dhici jirtay in lacag laska soo daabaco golahan ogeyn waxaan odhan lahaa waa in go-aanku ka horeeyaa budget wasaaradda maaliyaddu dee lacagta waxay ahayd inay soo saarto oo qaybiso hadday soo saarto iyadoo horta kala badho badh halka dhigato dee wa waxa weeyaan waxa weeyaan wax wax saxa maaha haddaad xisaabiso kharashka wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda waxay qabato waynu garanaynaa lacag bay ururisaa war main mainly waa revenue collection waxa daba raaca waxa weeye sidii collectionka ay u hagaajin lahayd sidii xisaabaadka ay u hagaajin lahayd sidii haddii badmaayo wacyigelinta ay u samayn lahayd cashuuraa dadku inay bixiyaan waxaasina intay joogaan qiimahooda howlaha noocaasi waynu garanaynaa waxaan odhan lahaa wasaaradda maaliyadda waa xaddaaf miisaaniyaddeedu waxaa ku qoran waxyaabo aada la yaabaysid oo masalan waxaa ku qoran gunna maaliyadeed oo kale gunna maaliyadeed intaas oo bilyana waa maxay gunna baan- maaliyadeed gunnihii gunnadii shaqaaladu waa ku qorantay overtimku waa ku qoran yahay gunno guri gunno xil waxaasoo dhan waa ku qoran yahay waa maxay gunno maaliyadeed haddiise aada u qaybiso lacagtaa gunno maaliyadeedka ah haddaad u qaybiso shaqaalaha meesha jooga oo dhan lacag xaddaafay noqonaysaa lacagta gunno maaliyadeedkaasi waa inay caddahay waxay ku baxayso waxaan qabaa inaanay jirin term jira maaha waxa gunno ah waa gunnooyinka wasiirka diijiyada maxaan ku dhahdaa agaasimayaasha isduwayaasha haddii la siinayo overtime shaqaalaha overtimekii laakiin lacagan xadidnayn oo exactly meesha ku baxayso iyo cidday ku baxayso oo an aynu aynaan garanayn inaanu sii dayno maaha waxaan qabaa waxaan isu taagayaa laba arrimood oo miisaaniyadda aad ku wada aragteen mid waxa weeye waxa la yidhaahdo fiilasha taagan saakan dhowr wasaaradood baan isu geeyo waxay noqdeen lix iyo toban bilyan iyo dheeraad wasaarad cusumaan wada geeyey wasaaradaho dhan afar shan wasaarad dhowr wasaaradood baan isu geeyey lix iyo toban bilyan waa maxay bili taagan haddaba wasaaradda bajet baa la siiyey bajet baa loo qoonteeyey oo la siiyey sanadkii inay isku filaysiiso iyadaana soo qoratay bajetka hawlaha ay qabanaysaana bajetkaas uu ku salaysanyay awood umale wasaaraddu iyo wasiirku iyo cid kala toonna wax bajetkaa ka baxsan inay isfinkirayaan waxaan idiin sheegayaa distoorka si cad bay ugu qoran tahay any expenditure ama wax kharasha oo ay cidigashaa ma jiri karto ilaa ciddaasi ay baarlamanka u soo qorto oo baarlamanka ku ansixiyo lacagtaa dhowr iyo tobanka bilyana oo haddii laysu wada geeyo aanu filayo inay soddon bilyan noqon karto waa hawlihii waxaa lagu qabtay hawlihii bajetka loo qoondeeyey ayaa lagu qabta maaha hawlo cusub maaha wax meel kale ka yimi waxaana leeyahay waa criminal waa fraud waa criminal act in wasiirku uu dhaafo xuduuddii maaliyadeed ee loo xakimeeyey ee sharcigu u xakimeeyey waa corruption waa fraud mana aha baanku inuu sii amaahiyo lacag dheeraada oo aan budgetka ugu jirin wasaaradda lacagtaan budgetka ugu jirin haddii uu advance sii siiyo qaar baa waxaa ku qoran biilasha taagan advance banka aanu ka qaadanay dee advance bankaas qaadanay kuwaatar dhan baa haray kuwaatarkaas wuu u goosanayaa sad- saddex bilood baa hadhay dee saddexdaa bilood buu u goosanayaa ma biil taagan ba miisaaniyaddaadi dee ma dhammaan lacagtaasi ma aha lacag saxa gudoomiye biilasha taagan oo dhan waxaan soo jeedinayaa in la xaaraantinimeeyo miisaaniyad dambana aan lagu soo darin waxaa taa barbar taalla oo la yaab leh iyadoo taasi jirto wasaar bajad walba waxaa ku jira lacag la yidhaahdo lacagta lama filaanka ah wax lama filaanka ah bal waxaad isweydiinaysaa haddii wax lama filaanaya ay dhaceen oo bajetkii ay axdhaafay sidaad biil taagan u keenaysaa iyadoo lacag lama filaanaya ay kugu jirto meesha meeda lacagtii lama filaanka ahayd lacagtii lama filaanka ahayd ee waxa lama filaankaa markay dhacaan kofar garan lahayd meeday maxaa biilkan taagay waa inaanu taagnaan lacagta lama filaankayna waxaan qabaa inay khasnada dawladda ku hadho oo waxa lama filaanaya actually inay dhaceen inay dhaceen laysla qiro waxaa lama filaanka noqon karaa waa maxay daadad roobab baa dhacay iyo duufaano iyo abaaraa dhacay aynu aynu sheegayo waxyaabo rabshado iyo waxbaa soo kordhay yani waxa lama filaanaya waa wax waa wax aan nolosha caadiga ahayd ka baxsan weeyaan emergency oo nolosha caadiga ahayd ka baxsan ya waxaasi hadday yimaadaan way fiican tahay dee lacag lama filaanaya inaynu hayno ya loo oo meel loo dhigo laakiin lacagtaasi khasnada dawladda wayna ku jirtaa waa inaan wasiirka maaliyadda iyo cid kale toona awood u lahayn inay isbangareeyaan haddii la isticmaali waayo khasnada dambe ama bajarka dambe waa inay soo raacdo oo saa usoo raacdo dee xisaabaadka daskiiskooda waan waynu garanaya intaasi maaha wax wax lagu khaldamo maaha mudane guddoomiye wasaaradda madaxtooyada marka hore lacagaha aynu bixinayno waxay tahay inaynu u bixinno sida hawlaha ay u kala muhiimsan yihiin ama ay u kala badan yihiin inaynu u bixinno wey wasaaradda madaxtooyada waxaa ku qoran lacag xaddhaafa dhowr iyo toban dhowr iyo afartan bilyana waxaa kaloo ku qoran toddobiyo toban bilyan oo ilaalada ah ilaalada madaxtooyadu mudana guddoomiye waxay la mid tahay golaha sharci dejinta ee wakiilada lasoo doortay ayay la qiimo tahay waa toddobiyo toban bilyan iyo toddobiyo toban bilyan ma maangalba madaxweynuhu muxuu ka baqay waa maxaa laga ilaalinaya ilaalada qaranka ciidamada qaranka ayaa dalka ilaaliya ciidamada booliiska ayaa nabadgelyada ilaaliya ciidamada sirdoonka ayaa amniga iyo xuuraanka iyo meesha khatari ka jirto inoo sheega oo oo bajar lagu siiyaa ciidamada ilaalada madaxtooyadu waa bodyguard waa bodyguard wax la yidhaahdo waa wax lafihiisa isaga lafihiisa protect gareeya seventeen bilyan baa ku baxaya yayse ku baxdaan waa kuwana wayna ka soo horjeedaan iyagaa cid noogu dhow bal seventeen bilyankaa u qaybi nin walaba qalin ha soo qaato haw ha u qaybiyo labada boqol ee ilaalada ah macquul maaha macquul maaha wax suuragalana maaha waa maxay wasaaradda haddaba xilkeedu portfolio ministerial portfolio maaha wax portfolio la yidhaahdo maaha wasaaradda waxa weeye waa xogaynta madaxweynaha wasaaradda shaqadeeduba waa xog haynta wax kaloo ay leedahay ma jirto waxaanuna jecel lahay haddii mar haddii waxaasoo lacag gelayaan in la keeno sharci lagu maandeed gareeyo wasaaradda lagu maandeed gareeyo oo golow ansixiyo oo lagula xisaabtamo in la keeno mar haddii waxaasoo lacag ay gelayaan oo muuji muujinaya shaqooyinka iyo xilalka wasaaraddaasi ay qabanayso shaqooyinka iyo hawlaha ay lacagta intaa leeg ku qabanayso aynu muujinno ayaa loo baahan yahay waxaan leeyahay lacagtaa kuma jirto qasriga madaxweynuhu kuma jiro lacagtaa aan sheegayo ee halkaa ku qoran mudane guddoomiye waxaan jeclahay in las dhegeysto mudane guddoomiye lacagtaa dhowr iyo afartanka bilyana iyo dhowr iyo tobanka bilyan ee ilaalada ah waxaa dheer bajetkii qasriga madaxweynaha madaxtooyada waxaa dheer bajetkii madaxweyne ku-xigeenka waxaa dheer lacagayo fara badan oo ku jira kaydka qaranka kaydka qaranka oo ku soo sumaya ama hoos imanaya wasaaradda madaxtooyada oon kuwan ku jirin inta halkan aan ku jirin oo labada two percentku ka mid yahay oo mashaariicdu waddooyinka ka mid yihiin oo gurmadka iyo nabadge waxaasoo dham ay ku jiraan halkaasay ku soo sumayaan iyaguna waxaan leeyahay mudane guddoomiye mudane guddoomiye arrintaasi arrintaasi haddaynu ogolaanno waxyaabaha noocaasa xilkii aynu ummadda u haynay iyo mas-uuliyaddeennii way wiiqasaa waxbay u dhimaysaa ma aha waan waan waanu ogol lahay in cid walba oo dawladda ka mid a oo xil loo dhiibay inay resource ku filan hesho laakiin haddaynu dib ugu noqonno caagadihii exaamilkii caagadaha caagaddu de markay buuxsanto haddaad biyaha ku waddo uun ku waddo uun biyuu markaana waa ka daadanayaan way ka daadanayaan waayo mug bay leedahay marka waxaan leeyahay muggii muggii wasaaradda way ka badan tahay lacagtani ha lagu noqdo lacag ha laga gooyo meelaha muhiimka ah ha lagu ha la geliyo dhallinyarada ha lagu shaqaaleeyo beeraha ha la geeyo xanaanada xoolaha ha la geeyo kalluumaysiga ha la geeyo mudane guddoomiye waxaynu ka hadalnaa ama xukuumaddu inta badan ka hadashaa horumarin wax la yidhaahdo horumarinta aynu ka hadlayno masalan waxaan soo qaadanayaa kalluumaysiga bad badda ugu dheer baynu leenahay bad ilaa dhowr boqol oo kilomitera baynu leenahay kalluun baa ka buuxa ajanabi baa gurtaa waxa maalin dhexdaas waxaan daawanaya b b c da barnaamij finland maxaa la thailand lagaga sheekeynayo kalluumaysigooda waxay ka kalluumaystaan webiyada badahan inta dheer leeg ma leh ma haystaan sanadkii waxa uga soo baxa saddex bilyan kalluun qiimihiisu yahay laakiin si aynu ula soo baxno waa inaynu gelinaa investment waa inaynu xeebaha investment gelinaa waa inaynu dadka investment gelinaa waa inaynu wasaaradda kalluumaysiga u qoondaynaa lacag ku filan oo ay ku hawl gasho hadday dhab inaga tahay weeye horumarkii dalka waanu ka shaqaynaynaa hadday dhab inaga tahay waxaan waxaan kale oo mudane guddoomiye mudanayaal aan aan doonayaa inaan yaro iyadana isqiimiyo qeebaha cajiibka ah hay-adda abaabulka saarka qaranka wax la yidhahdo anigu in ina ina baabaday waan moodayba soddon bilyan ayaa ku qoran soddon bilyan hay-adda abaabulka saarka qaranka bal hadda wax abaabulka saaroo waddanka ka socdaan ma ogin hay-addaas markaad eegtana raashin iyo mushaar naafo iyo waxaasaa ku qoran ciidamada mushaharka naafada ciidamada mushaharka naafada booliiska mushaharka iyo raashinkuba waxay ku qoran yihiin khasnadda khasnadda guud bay ku jiraan mudane guddoomiye waxay ku jiraan budgetka ciidanka qaranka waxay ku jiraan budgetka booliiska waa triple entry saddex jeer ugu yaraan ayay waxaasi ku jiraan meesha dadka naafadaana waynu ognahay waxaa soo gaadha waxay yihiin halkii ibraahim sheegay ibraahim ibraahim sax buu ahaa maanta markuu lahaa guryaha lacagtaa loogu dhisi karaa guryaha loogu dhisi karaa mudane mudane guddoomiye waxaan jeclahay waxaan jeclahay qolada qolada qolada xukuumadda waxbaa weli waxbaa nagu kala maqanaya inay ii daayaan maanta hadalkayga mudane guddoomiye waxaan hadalkii way iga qabteen waxay u qaseeyaanna wax kale maaha inaan dadweynuhu xaqiiqada ogaanin bay u qaseeyaan iyo runta waa xildhibaano sida laysoo doortay baa loo soo doortay xilka waddanka ka saaran iyo dastuurka iyo qaranka ayaa ka saaran way ka guban lahaayeen wixii khaldan way ka guban lahaayeen sida xildhibaanada kale ay uga gubanayaan waxaan jecelahay in xildhibaanka hawshiisa gudanaya lagu ixtiraamo marka gebagabadii waxaan soo jeedin lahaa guddoomiye miisaaniyadda waxaas oo dhan bay u baahantay in wax laga bedelo anigu ma qabo laba midna ma qabo anan sixinno masidaa baan sixin oo siidayno xaaraan baynu xalaalanaynaa babligii ina soo doortay ayaynu haddii bidmaayo dembi iyo godob ka gelaynaa haddaynu taa samayno mana lihi hala tuuro gebigeedaba waxaan leeyahay waa awooddeenna dastuurkaa ina siiyey aan wax ka bedelno lacagaha aanu isu miisaanno oo isu isu baalans garayno wasaaraduhu isuma dheeli karna hawlahooda iyo siday u kala muhiimsan yihiin lacagtu uguma kala qorna guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa in guddi adhooga loo saaro oo muddo wiig ah ama toban casho ah ka soo shaqaysa oo inoo keenta recommendations dabadeedna aynu miisaaniyadda u codayno kadib markaynu helno isla muddadaa inaynu helno xisaab karkii hore waayo dastuurku inooma ogola inaynu u footayno miisaaniyadda iyadoo xisaab karkii aynaan hayn dastuurku si cad buu dee u sheegayaa marka xisaab xirkiina waa inaynu hellaa guddiga guddigaana waxaa soo jeedin lahaa in waa guddi ummadda u dana xukuumadda u dana baarlamanka u dana dadkao dhan u dana in aynu sidaa yeella waddanta guud baa ku jirta maaha wax laysku riixayo ama wax laysku caayayo ama wax laysku maagayo nacnacow maaha waa wax dantii qaranka waa wax waa wax inaan dantii qaranka marka waxaan odhan lahaa guddiga baarlamankuna ha isku raaco ha laga shaqeeyo miisaaniyadda waxyaabo badan baa jira oo foolxumayn ugu noqonaye wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu